intaan soo jirin lacag badan baa laynagu yeeshay dhowr bilyan baa laynagu yeeshay dhowr ka bilyan shan bilyan iyo iyo iyo sh- iyo badh ayaa laynagu yeeshay waxay nagu leh dad kale fa- fara badan ayaa nagu leh oo dawlado u badan ayaa nagu leh marka dawlad saa loogu yeeshay lacagna eh, weliba dala- dalalkan soo korayo dee inaguna aan dalalka usii liita baa imka nahay hab baa jira layskaga dhaafiyo horta laba habbay too mid waxa weeyaan arrim lacagii aad ugu lahaydeen iskama bixin karayne dib noogu dhig ya labiya saddex sane dib noogu dhigoo deegto iska bixin doona kuweynoo kale dadkeena sideenaasoo kale u liita wadannasidaasoo kale u liitaana waxaa weeye iskama babixin karaba marka adduunka waxaa jira qoondayaal kaa deynaya lacagaha lagugu leeyahay yaa ina dadka soomaaliya inay fahmaan baa doonaya haddaad doonaysa markaa lacagaha badan ee lagugu leeyahay waa inaad hab raacda habkaasaad raaci habkaasna hab fudud maaha Eh, habkiibaa markaa imika aan gujiraayo aan eh, IMF-ka iyo World Bank-ka iyo United Nations-ka la soo seexanay bishii May ayna dhaaftay habkaasna markaa wadnaa ilaa Mayda dambe ayaan doonaynaa inaan buurta dusheeda gaadhno ama ku dhowaano oo dabeetana laba arrimood dhacaan in la yidhaahdo deyntii waxaa la gelayaa sidii laydinka deyn lahaa leanna wixii loo baahnaa baa samayseen hadhow baan kaaga warrami doonaa eh, arrimaha kale deyntii oo la yidhaha waa habkeeda waxaa la gelayaa waa laydinka deynayaa dabeetana iyana waa waa gabaansa iyo midda ka horeyso kasii importansan waxaa weeye in la yidhahdo okay wixii laydinka baahnaa waa samayseen dowlad wanaaggii baa samayseen eh, cad- caddaan baad wax u shaqa- ayaad u shaqaynaysaan wixii loo baahnayo dhan baad- ayaad fuliseeni lacag zayd aan idin siinanaa imanka lacag aan deyn ahayn ayaa- ayaad isina waxaa kaloo ku jira waxa weeyaan haddaad arrintaa gasho maanta waxaa nasiib wanaaga eh, qof maanta ay mushaara ka maqan tahay inaanu jirin ya bishii tobnaad baan ku jiraa soo maha bishii tobnaad baan ku jiraa weli dhammaan maalintay dhammaataa qof walba la siinaya muxuu mushaaradiisa maalintay dhammaato ya oktoobar markay koob iyo soddonka tahay qof walba mushaaradiisa waa helayaa sebtembar waa heleen bishii ka horeysa waa heleen bilihii oo dhan way- qof wax nagu leh ya hadduu jirana wax yar baa jiro oo eh, eh, yani procedural wax laydha ah ya taas waxay ku tusaysaa markaa eh, furaan iyo lacagtii wax lagu qabtay ay ku tusay anagu markaanu nimi toddoba bilood iyadoo wax la qaadan baa nimi Leeba, shadhadu waxa laga yidhi shadhadu waxa laga yidhi bahade aanu ma joogin dalkan ay caadada samaysantay waxaan idhi oo, december mushaare lama laha baan idhi why is that baan idhi D- december waxba lama qaataa sidee december dadku meelay shaqeen fasax baa la qaataa haddaa haddaad fasax qaadatana dee sow sow laydhkii ma doonaysid weli oo gaariga gaasloyntiisi ma doonaysid ya oo weli sow aqalkaaga waxba laguma kariyo oo ma noolid dadka waxaa ka dhaadhacsan ba december inaan mushaare la qaadan ya sidaan loo qaadan daanu ma garanaya dadku adduunka ilaahay bishaad shaqaysaba lacag baad leedahay xataa haddaad fasaxtaad xaq baad leedahay mushaaraad leedahay marka dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo iyo xasan cali khayr waxaa ka go-an waxa weeyaan qof shaqeeya inuu mushaariis helo maalinta soddon ay tahana helo Eh, ma odhan karo sidaasi wa- wada suuragal bay ahayd bil walba yacni in maalintaa la bixiyo laakiin maanta wax cid wax nagu leh waa yartahay haddii baad jirtana